maxamuud sayid aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka la baxay jubbaland ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka ay qalalaaso ku hayso maamulkooda waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka ay doonayso wax burburin oo keliya taasina aysan u socon doonin oo ay iska difaaci doonaan haddii ay yihiin maamulka isku magacaabay jubbaland adduunyada cinqilaab waa ka dhacaa marka ma cinqilaab baa marka marka cinqilaabku marku waa fashilmaa ama waa guulaystaa ama waa la iska difaacaayoo dadkiibaa waxa lahaabaa iska difaaca annaga maanta jubbaland wax lagu wada cinqilaab weeye kuwa kalena waa la mid oo xubnaha ka federaalka iyagana cinqilaabkaasi ku jiraan marka cinqilaabka in laiska difaaco ayaa la rabaa oo madaxweynihii la siiyey afar sano ummaddaas ay dooratay oo baarlamaanka ay kalsoonida siiyeen oo koonfur galbeed oo dariska dhalaa maalin dhaweyta waxaa loo dabaaldegaya sanad guuridiisii lixaad soo cinqilaab maaha sii joog baa lalee weliba xeerkaasna iska dhaaf waa lalaalay marka cinqilaabkaas cidna ma yeelayso waana idinka fashilna marka qolada maaragtay hoggaanka filla soomaliya waxaan dhihi lahaa waa isku daydeen cinqilaabka waa fashilmay gadaal ugu baxa intaan ka badan haddaad ku sii socotaan waxaad ka faa'iidaysaan waa soomaaliya oo lunto weeye gebigeedaba dibudhiska geedi socodka soomaaliya oo meesha ka bax idan eersato oo la yidhaahda waagii waxaa dhacday in maaragtay madaxweyne xasan sheekh dowladdii loo dhiibay buu burburiyey waa imaanayso shalay ayay ahayd markii dagaal aan waxba laysku reeban oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan uu degmada doolow ee gobolka gedo ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka la baxay jubbaland iyadoona labada dhinac uu soo kala gaaray khasaare kala duwan waxaa inta la xaqiijiyey dagaalkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday ugu yaraan siddeed ruux oo isugu jira dhinacyada dagaalamay iyo dad shacab ah dagaalkaasi ayaa la sheegay in looga taag roonaaday ciidanka xasan sheekh waxaana xilli weliba la filan karaa in dagaallo kale uu dhex maro ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa axmed madoobe maadaama ay weli is-hor fadhiyaan labada ciidan